Nimco Maxamed xasan oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa samaysatay xirfad shaqo iyadoo ka dhigaysa dharka baatiga ah ee ay haweenku qaataan. Dharkan oo loo yaqaano karis ayaa waxaa loo yeelaa midabo kala duwan iyadoo la adeegsanayo rinjiga. Haddaba Nimco Maxamed xasan ayaa ka warbixisay qaabka ay dharkani u kariso iyo sida ay nolosheeda uga maareyso.
Waxaan kariyaa duruucda, gooyaha, firaashyada. Waxaan soo bilaabay muddo adii muddo dheer aan soo bilaabay. Muddo toban sano camal macalina kasoo ahaa ilaa iyo afartan gabdhood camal aan soo baray. Haddana waxaan bilaabay inaan kariyo aan ku shaqeysto oo dharkii aan keensado oo aniga aan jarjaro aan riinjigii iyo wixii inaan xirxiro aan riinjiga waxaas u sameeyo in muddo ahaan ku dhex jiraa. Caagan waxaan ka diray Muqdisho dharka ayagoo liisho eh oo cadaan eh oo kalar leheen ayaa Muqdisho ka dirsaday oo marka hore karfin loo maleynayo. Waxaan ka dirsaday riinjigii waxyaabihii lagu karinayay ayaan dirsaday halkaana keenay markaas kadib aan jarjaray gooyihii waan tolay markaas kadib aan kariyay ayagoo dhoolka dhoor karar iskugu jiro. Walahi qofka bini'aadanka waxaa wanaagsan inuu wax horta qabto oo wax soo saaro ayaa wanaagsan. Hadiiba naqshadan aan bartay oo anigana waxaan u baahday inaan baro bulshada kale ayagana inay baahiyaal gaar u qabaan laga yaabaa maadaama haween la yahay oo ilmo la haysto oo magaalo la aadi karin adigoo gurigaada joogto inaad ku shaqeysatid oo waxna kasoo saaratid waana dharkii waana naqshadaha ugu wanaagsan hadda ee la qabto waa warshadaa moodaa markaa fiirisid sidaas daraadeed marka waxaa igu dhaliyay inaan ku shaqeysto anoo gurigeyga joogo ilmahayga haysta reerkayga dhaqanayo walaahi faa-iidooyin badan ay u leedahay maadaama wixii suuqa ay u doonanayeen oo ayagoo xaafadda jooga oo loogu keenayo ama xaafadda ay usoo doonan karaan ayu kalar iyo kalarka ayaga ay rabaan loo sameyn karo faa-iida aad u badan ay u leedahay maxaa yeelay hadda suuqa markaad tagtid noocaa rabtid iyo noocaa rabin ma wada helaysid laakiin hadda haddaa halkaan imaadid ayu naqshad iyo wixii aad rabtid haddaa qaadanaysid faa-iida aad u weyn waaye walaahi xarun xarunteeda wixii ku taallaa magaalada horta beledweyne gaar ahaan holwadaag gaar ahaan xaafadda heegan bacaadahay ku taallaa raqayga agagaarkiisa ilaa masaajidka axmed haaruun halkaas ayay ku taallaa